إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellada hoose iyo banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu sabab u yahay fashilka dowladdiisu ay dhex muuqooranayso walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa diya u kala qaaday beelaha xawaadle iyo gaaljacal ee wadadega walaayadaas siyaasiga cabdinuure siyaad ayaa wadaad xumayaal laaluush qaata ku siifeeyey culimmadii dhowaan u fadwooday dowladda federaalka ah inay saarto meydadka ku aasan qabuuraha iskuul bulisiyo ee magaalada muqdisho brofesor yaxya caamir ayaa sheegay in qabuuraha ay faagayso dowladda federaalka ah ayse weligood noqon talis ciidan isagoona nasiib darro ku tilmaamay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay shabeellada hoose iyo banaadir haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay deegaanka lamber lixdan waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare dhimasho ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku nafwaaya qaraxa lagula beegsaday deegaanka lamber lixdan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ay ka sameysteen qaybo kamida gobolkaas ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka laanta buura sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka saldhigyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay weerarka ku qaadeen sidoo kale waxaa ka mid ah saldhig ciidamada dowladda federaalka ah oo ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada marko dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday ayaana halkaa ku dhaawacmay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu sabab u yahay fashilka iyo fadeexadda ay dhex muquuranayso dowladdiisa faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
cabdi faarax juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa xasan sheekh u jeediyey eedeymo la xidhiira fadeexad ay dhex muquuranayso ama dul hoganaysa dowladda federaalka cabdi faarax juxa markii uu dhaliilahan u jeedinayay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ku sugnaa goob ay dad badan joogeen juxa ayaa yidhi xasan sheekh diyaaradaha kama dego oo dunida ayuu u dawarsi tagaa haddana qabuurihii iyo raashinkii ciidanka ayaa ka baxsan lah ayuu yidhi cabdi faarax juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland wuxuu sidoo kale sheegay in uusan lahayn mowqif iyo go-aan saxa isagoona marba meel u gebidhaclaynaya wuxuu yidhi toddobaatan jir baan ahay phd na waa haystaa cidinama igama xoog wanaagsana soomaha aaniya samaheedana waan ka talinaya haye ka taga waxay u muuqataa wuxuu yidhi al-shabaab baan la dagaalamaya haddana raashinkii ciidamada al-shabaab la dagaalamay waa la goganaya waxaa la yidhi waxau ka shaqaynayaa hufnaan iyo maamul wanaag haddana hantidii dalku lahaa iyo qabuurihii intaba waa nabadgeli lahay wuxuu yidhi admi sabaxdo annagaa isku filan haddana wakiilma iskuma fidin qunso ha baxdo maya haddana inay bixin intuba bii ha baxdo ma iyaduna yaysa bixin musabixiya abi baa gardarhaaye waxay ku heshiiyeen ma ogolin laakiin ma diidaneen buu yidhi haddana etoobiya iyo badda inay aksas u yeeshaan dhagaxna soo maray ee haab siyaasadeed oo habba geeda suwaab ah oo meel loogu hagaagaan lahayn ayaa socda waana nasiib daro madaxweynuhu diyaarad buu saaran yahay kama dego runtii wuxuu yidhahdaa horumar baan samaynay waa faana qalaqabatayntii baa nala ka qaaday dayntii baa nala ka cafiyey east african beyahay waxaad moodaa adduun isaga gaar u ah oo aan soomaali ahayn inuu ku dhex nool yahay dalka gudihiisa meelaha qaarkood waxaa ka socda dagaalla shisheeye dagaalla sonkaliya meelaha qaarkoodna waxaa ka socda dagaalka al-shabaab oo weyn gobol gobol la socdaana ma jiro wixii heshiiska ugu ahana meesha waa ka baxeen madaxweynaha diyaaraddu saaran waana faanaya marka xaqiiqooyinka dhabta ah ee jira iyo waxa madaxdu ay ka aaminsan tahay aad bay u kala fog yihiin
hadalkan ka soo baxay cabdi faarax juxa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa ku soo aadaya xilli ay colaad siyaasadeed dhex taalla saciid cabdulaahi deni iyo xasan sheekh saciid ayaa horey u sheegay inuu ka go-ay dowladda federaalka uuna iskiisa u madax bannaan yahay marar badan shirar uu qabtay xasan sheekh ee ugu dambeeyey kii maamul goboleedyada ayaa waxaa inuu yimaado ka dhiga adeegay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa diya u kala qaaday beelaha walaalaha ah ee xawaadle iyo gaaljecel ee wadadega walaayadaas sakariya cumar ayaa ka warramaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay diyo ku kala wareegayeen beelaha gaaljecel iyo xawaadle ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah hiiraan waxaana joogay goobta ay munaasabadu ka dhacaysay martisharaf isugu jiray culammo iyo nabadoonnada labada beel waxaana diyadan oo ahayd boqol neef oo geel ah oo labaatan ka mid ah ay cafiyeen owliyaa-u damka ah lagu wareejiyey nabadoonka beesha xawaadleh nabadoon cabdiraxmaan xaaji xirey waxaa ilaahay mahaddiisa garabta in shareecada islaamka lagu kala qaadanay diyo boqola oon ciidan dureerayo qoryo iyo anrab walle dhaar aysan daba oolin oo ilaahay baa waajibiyey ilaahay baana igu waajibiyey ilaah iga dilay ilaah igarsi lagu kala qaadanaa ilaahay baa ku mahadsan mahadda ilahay sooma koobi karno intaa kadib waxaa kala wareegay naqiybka beesha gaaljecel siddeetan halaad boqolkii diyada oo ku waajibtay beesha gaaljecel khaasatan cifaaf ama caafi ee ku waajibtay markii wadahadloo lasaga yimid kabacdi oo walaalnimo laisweydiistay labaatana laga tegay siddeetii kale ayay galabta wareejinayaan waxaa kala wareegay anigoo ah naqiybka beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiiri barre waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel cabdiraxmaan bakool aan kala wareegay waa mahadsan yihiin sidoo kale waxaa isna madashay ka dhacisay munaasabadan ka hadlay nabadoonka beesha gaaljecel ee nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool isagoona diyada ku wareejiyey nabadoonka guud ee beesha xawaadle intaa kadib galabta waxaan taaganahay xaflad geel wareejin ah ayna ku kala wareegsanayeen laba beelood anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel walaayada islaamiga hiiraan waxaan siddeetan neef oo geel aan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey geelaas boqol neef ayuu ahaay labaatan waa noola cafiyey siddeetankii kale ayaan wareejinnay ilaahay baana ku mahadsan shareecada islaamka lagu kala qaatay kitaabka ilaahay baa lagu xogmiyey sidaas ayaana galabta ku wareejinaynaa iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin wanaaggan iyo sharaftan ama wax wareejintan ee khaymaha badan leh ee ilaahay shareecadiisa loo soo xugun tagay aysan dhicin sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka munaasabadan diyo wareejinta lagu casuumay sheekh axmed dheere oo ka mid ah culammada diinta islaamka wuxuu shiiqa ku dheeraaday ka hadalka ahamiyadda ay shareecadu siisay ilaalinta dhiigga ruuxa muslimka ah waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala ruuxa muuminka naftiisii wuu ixtiraamay waana wanaajiyey waxayna ka mid tahay kulliyaadka shanta ah ayay xifdu nafsiga ka mid tahay xifdudiin baa u horraysa diinkii la ilaaliyo la barto loo jihaatamo waxaa ku xiga waa xifdu nafsi almu'min ruuxa muuminka naftiisa in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinaa diintaa la barayaa muslimka xaqiisaa la barayaa waa midkaa isagaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu naga reebay ruux muslima xaq la'aan in la dilo ilaahay wuxuu la xidhiidhiyey shirkiga ayuu la xidhiidhiyey والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أي الله سبحانه وتعالى ليه صفاتك مؤمنين توحى كمدة وحن إلهي المعى بذيان طلبات وامحي naf muumin oo xaq la'aan lagu dilay ma bannaana lamana ogola ilaa xaq mooyaane xaquna waa maxay walciyaadu bilah ruuxii wuu ridoobay ruux muslin uu dilay waa midkaa isaga ah wilayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidan oo kale marar kala duwan waxaa kaga dhacay munaasabado ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha muslimiinta ah ee degaha deegaanada wilayaadka islaamiga ah iyadoo arrintaa ay timid kadib markii qabaa'ilka muslimiinta ah ee degaha wilayaadka islaamiga ah lagu kala xukumay shareecada islaamka siyaasiga cabdinuure siyaad ayaa wadaad xumayaal laaluush qaata ku sifeeyey culimmadii dhowaan dowladda federaalka u fadwooday inay saarto meydadka ku aasan qabuuraha iskuul bolosiyo ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan brofesor yaxye caamir oo sheegay in qabuuraha ay faagayso dowladda federaalka oo aysan weligood noqon talis ciidan waxaa ka waramaya maxamed ciise
eedeyn xooggan ayaa loo jeediyey dowladda federaalka dadka shacabka ah ayaana waxay aad uga carroodeen falka ay dowladda uu madaxa ka yahay xasan sheekh ku kacday tan iyo markii uu ku dhawaaqay in qabuuraha iskuol boliisiya la dumiyo siyaasiyiinta kala duwan ayaa qaarkood si aad ah u dhaliilay falka qabuura dumiska ah iyagoo sheegay in qabuuraha weligiis telis ciidan uusan noqon dadka ka hadlay arrintaas waxaa ka mid ah brofesor yaxya caamir iyo cabdinuur siyaad waxay dowladda federaalka ku dhaliileen qabuura faagista ay samaysay taasi oo ay sheegeen inay dhan walba ka saamaynayso brofesor yaxya caamir ayaa sheegay in uu shaki weyn ka qabo danaha laga leeyahay dhulka qabriyada laga soo faagayo meel yar oo dhul weyn ba ahayn oo haddana wasiiro iyo culummo iyo jenaraal oo hirdada hoos socdo ay ka qayb galayaan oo la leeyahay qabuuraha hal ka guura toban casho gudahood uga saara runtii waxay ila naqatay bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba aniga qof ahaan shaki weynaan ka qabaa si culama usulda culama la yidhaha jirto dowlad waxaa tira okay iska tira weligiis talis ciidan ma naqan meesha meesha dadka lagu toogto gadaasheeda bahas iskool hamarja markaa dhigayn oo ku dabaala jira dabcan adiga ma jeclid qabriga hooyada meeshu ku aasnaa aniga waa ka walwalaa mathalan markaa meeshaas maraayo qabriga hooyada meesha aad ku ogeed intaa u malaynaysa in cid boosaneerkeeda oo naqda ma ku farxay moral ahaan bini aadamka moralka dadka waa inaad dhowrto dowlad ahaan cabdinuur siyaad ayaa dhankiisa wadaad xumayaal ku tilmaamay culimmada dowladda federaalka u fadwooday in qabuuraha la soo faago oo ay ka mid yihiin caliwajiis iyo bashiir axmed salaad dhul ay og yihiin in la gadanayo oo ganacsata ganacsata imaanlaawayaaluhu iibsanayaan ay qabteen iyo waxay qabteen waa kaa xoog badni maahane wax sharci diiniyana iyo sharci xisiya midna maahan waa nin runtii culimo usuu ah oo baadila oo runtii aan oo haddana toban maalmood loo qabtay runtii waa waxaad u jeeddo kutumasho sharci ee dad culummo sheeganaya oo soomaaliya oo maaragtay ka hadlaya maaragtay cilaamka ka hadlaya ayaa waxay sharciyeynayaan dhul ay og yihiin in la gadanayo oo madaxda xoogaa lacaga ay u geynayaan tan iyo markii mar labaad xasan sheekh loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa aad u siyaadiyey dhulboobka ay dowladda federaalka ku kacayso ilaa heer dhulkii qabriyada ahaa loogu dabategey warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waanagaynta